maxamuud cismaan beerey xogayaha ururka suxufiyiinta galmudug ee galja oo ka qaybgalayay barnaamijka dooda toddobaadka ee reediyo daardheer ayaa bahda warbaahinta galmudug ugu baaqay in ay soo bandhigaan waxsoo saarka deegaanka si bulshada u fahamto ahmiyadda waxsoo saarka deegaanka warbaahinta usoo jeedinayaa in horta marka koowaad aan xoojinno waxaa la dhaho mas-uuliyadda mas-uuliyaddu waa midda ugu weyn oo runtii aan ka rabno warbaahintu inay qaataan mas-uuliyaddaas oo ah maadaama aan warbaahin iyo wariyaal deegaankoodii jooga aan nahay waxaa laga rabaa inaan ka shaqeyno wax annaga deegaankeena horumar u ah hadday tahay waxsoo saarka guud ahaan dalka gaar ahaan galmudug hadday tahay maxay ahayto arrimaha horumarinta ee deegaanka uu samaynayo nooc kastay taha horta inaan mas-uuliyaddaas qaadanno oo aan mas-uuliyaddaas anagu aan ka dhabayno horta taas waa kula dadaarmaya warbaahinta dhanka kale maxamuud cismaan beerey xogayaha ururka suxufiyiinta galmudug ayaa hay-adaha dowladda ee ka shaqeeya arrimaha deegaanka ugu baaqay in ay xiriir wanaagsan la yeeshaan warbaahinta si loo soo bandhigo muhiimadda waxsoo saarka deegaanka
waxaan kaloon rabaa inaan sheego hay-adaha dowladda ee ka shaqeeya arrimaha horumarinta iyo guud ahaanba wasaaradaha si deegaanada galmudug ay u noqdaan deegaano horumarsan xaqiiqatan waxaa horumarin kara waa warbaahinta yaan la iska indha tirin warbaahinta kaalinta iyo doorka ay leeyihiin warbaahinta hala siiyo kaalinta iyo doorka ay leeyihin runtii intaan usoo qareemi karna galmudug waa usoo qareenay intaan isu soo xilqaami karno cid inkari karta lama arko warbaahinta maxalliga ah ayaa galmudug indho u ahayd ilaa intaasoo sana soo siday welina diyaar waa inay sido laakiin waxaan rabnaa in dowladdu fahmaan kaalinta ama doorka ay ku fadhisa warbaahinta si looga shaqeeyo horumarinta galmudug iyo xoojinta waxsoo saarka waxaan leenahay warbaahinta ha la siiyo mudnaanta ay leedaha la siiyo galmudug ayaa muddooyinkii dambe laga dareemayay horumar dhanka waxsoo saarka beeraha ah iyadoona bulshada reer guraaga ee xoolahoodii ku waayay abaarihii baasanaa ee dalka soo mara ay hadda u jeesteen inay beertaan beero yaryar si ay u maareeyaan nolol maalmeedkooda